أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah darawallada bajaajlayda muqdisho oo ka cabanaya lacaga baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya murtad siciid cabdulaahi deni oo lacagta shilinka soomaaliga ka mamnuucay deegaannada uu ka arrimiyo maamulkiisa qodobadeena kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka tacsiyaysay geeridii ku timid allaha u naxariistee nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa waxgaradka soomaaliyeed kelimadda tacsida ee waaliga galgaduud ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale qodobadeena kale waxaa ka mid ah wilaayada shabeellada hoose oo dhankeeda ku dhawaaqday xamlad dacawi ah oo ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa darawallada bajaajleyda ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacaga baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale murtad siciid cabdulaahi deni oo lacagta shilinka soomaaliga ka mamnuucay deegaannada uu ka arrimiyo maamulkiisa iyo qodobo kale waxaan ku egi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa siciid deni oo sheegay in deegaanada maamulka puntland uu ka mamnuucay lacagta shilinka soomaaliga madaxweynaha maamulka isku magacaabay puntland siciid deni ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan lacago shilin soomaali ah oo u dhigmaa ilaa toddoba milyan oo dollar deni waxa uu ka dhawaajiyey in lacagahaasi ay suuqa ku hayeen dhibaato islamarkaana qiimahooda marba marka ka dambeysa uu sii jabayey shilinka soomaaliga waxaan ugu nimi markaan xilka qabanayay labada kun sagaal iyo tobankii halkii doolar isagoo qiimihiisu yahay siddeed iyo labaatan kun oo shilin markii aan joojinnay wuxuu ku socday lixdan kun oo shilin soomaali ah waxaa noo muuqatay in hal mar dadkii ay lacagtooda guurto oo warqado loo dhiibo hadhowna waxba uu goon weydo ayuu yidhi siciid deni wuxuu intaasi sii raaciyey in lacag toddoba milyan oo dollar u dhiganta oo waraaqo shilin soomaali ah ay taallo gobollada waqooyi bari islamarkaana aysan dalka ka jirin dowlad bulshada u beddesha lacagtaasi hay-adaha reer galbeedka ayaa qayb lixaad leh ka qaatay qiimadhaca shilinka soomaaliga sida world bank iyo i m f kuwaas oo maamulada dabadhilifyada dalka ka jira siiyo lacago malaayiin doolar ah si ay lacagta maxalliga suuqa uga saaraan si kastaba ha ahaatee qiimaha lacagta shilinka soomaaliga ayaa aad hoos ugu dhacay iyada oo waddanku u guuray isticmaalka lacagta doolarka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa wakaaladda wararka ee shahaadaa waxay baahisay maanta warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay ka qortay mu'asasada asalaaqa oo baahisay sawiro lagu soo bandhigay weerar ay diyaaradaha xukuumadda maali ka fuliyeen waddankaasi weerarkaasi ayaa lagu dilay dad rayid ah wuxuuna si gaar ah uga dhacay mandiqada tugsoomiin sawirada ayaa laga dheehan karaa raadadka ay geysatay duqaynta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa bajaajilayda muqdisho oo ka cabanaya lacagaha baadda ah ee gurgurte xilli uu faraha ka baxay boobka hantiyeed ee ay geysanayaan madaxda kooxda ridada soomaaliya ee ka dhanka ah ganacsatada gaadiidleyda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda ay mar kale cabasho muujiyeen wadayaasha bajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho bajaajileyda ka howlgala caasimadda oo maanta warbaahinta kula hadlay wadooyinka muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddada ee uu madaxa u yahay murtad gurguurte ay soo rogtay lacago cusub oo baad ah taasoo ay ku doonayso inay ka qaado wadayaasha mootobajaajta waxay sheegeen haddii ay yihiin gaadileyda bajaajta ee caasimadda ka howlgala ay noqdeen mashruuc ay lacag ka samaysato kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho mar walbana keento qorshe lacago badan looga dhacayo wixii ay socotaba waxay sheegeen in markan loo keenay amar ah inay bixiyaan lacag dhan laba boqol oo dollar wadayaasha bajaajta oo sii hadleeyey waxay sheegeen inaysan awoodin bixinta lacagahaasi baadda ah waxay sidoo kale sheegeen inay taasi usii dheer tahay handadaadda iyo dalalka joogtada ah maamulka xasan murtad ayaa tan iyo markii uu xafiiska ugu sarreeya ee dowladda riddada dib ugu soo laabtay kordhiyey dhaca iyo boobka hantida soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd mid caam ah iyo mid gaar loo leeyahay waxaa taasi u dheer baadda uu ka qaado ganacsatada gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale lacagaha taleefanada gacanta la isugu diro waxaa markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufaarta itoobiya kuwaasi oo ku lugeynayay gudaha degmada baar dheere ee wilaayada gado waxaana jira khasaare gaaray ciidamadaasi waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo mujaahidiintu la beegsadeen guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee kooxda riddada soomaaliya murtad aadan madoobe waxaana xilliga gurigaasi la qarxinayay ku sugnaa maleeshiyaad ilaala u ah murtadkaasi kuwaasi oo uu gaaray khasaare aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan in baraha bulshada ka dhaliyey hadal uu jeediyey murtad siciid cabdulaahi deni kaasi oo uu gacal kaga dhigtay dowladaha itoobiya iyo imaaraadka murtadkan ayaa sheegay inaysan jirin wax cadaawad ah oo itoobiya iyo imaaraadka kala dhexeeya soomaalida xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socdaa balse markan wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistee nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa waxgaradka soomaaliyeed haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimadda tacsida ee waaliga galgaduud alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacdah amaa bacdu awalan alla subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa nicmooyinkiisii aad iyo aad u fara badan iyo ilaahay subxaanahu watacaala aalaa'diisa ayaa ugu mahad celinaynaa nicmooyinka allah subxaana watacaala waaweyn waxaa ka mid ah islaamnimada iyo iimaanka halganka iyo jihaadka maanta taagana alla ugu mahad celinaynaa subxaana watacaala alla subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa in nagu sugo islaamnimadaasi nagu dilo naguna nooleeyo runtii waxaan rabaa halkan inaan u tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib cabdikariin muuse casir oo ahaa nuqabada soomaaliyeed ama nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka soomaaliyeed ka tirsanaa gaar ahaan nuqabada wilaayada islaamiga banaadir waxaa u tacsiyeyneynaa si guud golihii asaga ka tirsanaa si gaara waxau u tacsiyeyneynaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo owlaadiisa waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa aadaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa wax walba ajal ay leeyihiin wakhti ay leeyihiin waxaan leenahay sabra masiibadii iyo geeridii idinku timid isagana alle subxaana wa tacaala waxa u eydeynaynaa in ilaahay u naxariisto dembigiisa ilaahay dhaafo ilaahay asturo ilaahay u weydiinayna subxaana wa tacaala acmaashii badnayd iyo dadaalkii badnaa oo wakhtiga badan qaatay ilaahay subxaana wa tacaala uga dhowaanayeyna ilaahay uga abaalgudo naxariistiisii iyo jannadiisii annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inna fidnaynin bacdigiisa naga sugo islaamnimada runtiina qeybku wuxuu ahaa nin mutafariq ah oo u tafaruqay jihaadka iyo halganka wadanka ama dhulkan maanta guud ahaan bariga africa gaar ahaan soomaaliya ka socdo isagoo nin daa ah wakti dheerna soo bilooway wakti dheerna soo waday wakti dheerna soo bilaabay runtii ilaahay maanta isagoo ku taagan oo muraabid ah jihaadka oo cayniga ah af iyo adinba oo runtii ka taageeray oo u taagnaay yaa ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala wax badan ayuu u kallahay ama u caraabay halgankaasi nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi laqadwatun fii sabiili illaahi ow ruuxatun khayru min addunyaa wamaa fiiha dadka nool oo mujaahidiinta gaar ahaan golaha nuqabada iyo inta kale mujaahidiinta maanta taagan waajibkeenu waxa waaye geerida qof walba waa waa ay ku imaan doontaa oo raadkii asaga maray ayaa la hayaa nin waliba waqti ay sugaayo inay noo noqoto arrintaasi waaniyo wacdo cibrqaadasho waman caasha alfan wa alfayni falaa budda min yowmin yasiiru ila alqabri dadku wanaagsan taariikhda fiican dhaafay kalimaadkooda qoran afcaashooda qoran oo wanaagga sameeyey kuwii hore ee kuwa hadda dambeba inaan ku dayano waddadooda aan qaadno ee gaar ahaan dadka ciroolyaalka ah ama odayaasha ah oo maanta runtii ka sabraayo dhallinyarada waxay u tahay arrin nashaad iyo firfircoono ah inay dadaalaan walaalka naqiibku wuxuu ahaa nin muraabid ah waan ognahay xamladihii hadda sungurguurte wuxuu ahaa shaqadiisii meeshii ku waday inuu ku maqnaa oo meeshii markaa haddana markaas joogay in shaqadii maaragtay kasii waday oo halgankii kasii waday aan ognahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in guulaha iyo wanaag maanta iyo kheerka muuqdo ilaahay noo ziyaadiyo noo dhammaystiro allah way weydiisanaynaa subxaana wa tacaala هذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
wahagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin dabcan duqaymaha iyo dagaalladu waa kuwa joogta ah saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda duqaymo kala duwan ayaa waxay ka geysteen xaafado ka tirsan qidaaca laga soo bilaabo koonfurtiisa ilaa waqooyiga goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah agaarka masjidka bilaal ee dhaca xaafadda dayrulbalax sidoo kale magaalooyinka rafax iyo khan yunis duqaymo ayay cadowgu ka fuliyeen faysalow sidoo kale dadkii la beegsaday waxaa ka mid ahaa weriye ku sugan magaalada khaza tirada guud ee weriyaasha lagu dilay qidaaca ilaa toddobadii oktoobarna waxa ay noqonaysaa boqol lixdan iyo lix ruux markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa soddon ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa afar iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun lix boqol konton iyo saddex ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo kow kun shan boqol soddon iyo shan kale dhanka kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen howlgalladaasi waxaa ka mid ah weerar kamiin ah oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku sugnaa magaalada rafax kooxaha muqaawamadu waxa ay sheegeen inay beegsadeen taangiyo halkaasina khasaare cadowga uu ka soo gaaray oo ay soo degeen diyaaradaha helikobtarada ah ee daabula dhaawacyada iyo bakhtiyada sidoo kale faysalo weerar ka mid ah iyo kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay ka fuliyeen waddada loo yaqaano george ee dhacda magaalada rafax sidoo kale faysalow weerar sawaariq ah ayay muqaawamadu ku qaadeen goob fadhiisin u ahayd cadowga maamulka gumaystaha yuhuudda walaalka waxa uu qirtay in khasaare kala duwan oo halkaasi ka soo gaaray ilaa lix iyo toban ayuu sheegay in afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay qidaaca looga dhaawacay ilaa toddobadii oktoobar intii yuhuuddu qirteena dhaawacyadoodu waxa ay gaarayaan ilaa afar kun laba boqol toddobaatan iyo laba kale xubintii aan kusoo guudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaan waa idaacadda andalus markana shabeellada hoose kulan ballaaran ayaa ka dhacay deegaanka kuunyo barrow ee shabeellada hoose waxaana wilaayada shabeellada hoose ay kulankaasi kaga dhawaaqday xamlo si buuxda uga dhaqangeli doontaa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayadaasi taasoo ciwaankeedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kulankaasi xamlada lagu iclaamiyey waxaa ka soo qayb galay culimaauddiin ganacsato odayaal dhaqan macallimiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaan idiin soo gudbin doonaa waaliga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa kelimad uu ka jeediyey xafladdaasi kaga dhawaaqay xamladaasi la doonayo inay ka hirgasho dhammaan deegaanada shabeellada hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها نقينا نوكل ميي قوب تاني أنه كأرن سنة إنه ورمرينتا دينتين بعد الحمد لله وحان أمها دعلنا يا أخيارتا هل كان اسكو إماتي علماء أوه الريان iyo nabaddoonnada ganacsatada iyo iclaamka oo howshan qeyb lixaad leh ka qaadanaya mar kastaba iyo akhyaarta kaloo meesha fadhida jazaahum allahu khayran aad baan ugu mahad celinayaa yeeritaanka loo yeeray iyo kulankan kasoo qabalka ay kasoo qaybgaleen sidaad maqlayseen kulankan wuxuu dahfur u yahay xamlo noo bilaabanaysa insha allahu tacaala wilaayada dhanna ka dhaqangelayso xamlada magaceeda sida boorka aad ka dhehanaysaan waa irshaadu lumma ilaa sabiili arashaad shacaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kaste xilka iyo mas-uuliyadda bulshada ka saaran in la dareensiiyo qiyaamana la isweydiin doono oo qof kasta la weydiin doono axibatii fillaah xamlada tani waxay u tahay daafur asnaafta bulshadana ay ka kooban tahayna insha allahu tacaala mid mid ayaa loogu yeeri doonaa waxa khuseeyana waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala ahdaafta ee leedahay haddaan wax ka sheego xamlada iyo yoolka iyo ulajeedka la- laga leeyahay dadka in lagu booriyo lagu wacyigeliyo lagu dhiirigeliyo waxyaalaha wanaagsan inay sameeyaan iyo akhlaaqda fiican waa ahdaafta ee beegsanaysa maxaa yeele duulaan ayaa nagu socdo cadow ayaan is- ishaynaa waxyaalaha nala soo disinaya waxaa ka mid ah ummadda in la fasahaadiyo akhlaaqeeda la bedelo mar haddii akhlaaqda ummadda ay bedelantana way halaagsami inaan arrintaa iska moosno oo qof kasta oo mas-uul ah uu xil iska saaro oo arrin si arrintaa loo iskaga moosi lahaa loo wada istaago ahdaafta ay beegsanaysa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah towjiih اlumma ilaa tacmiiri اlmasaajidi wa xuduuri اljamaacaat dadka in lagu baraarujiyo inay masaajidda camiraan jamaacaadkan ay xaadiraan oo derbiyada laba fadhiyo iyo dadka mogtahay meelaha qaar ee haddana aan ugu jirin iski waqti dhan iskaga dhammaynayaan in lagu baraarujiyo masaaji meeshaas waqtiyada ay ku bixinayaan ee masaajida ilaahi subxana wa tacaala ee kutubta iyo duruusta ay ku socoto inay ku bixiyaan dadka ganacsatada ee ganacsanaayo albaabada xiraayo markii salaadaha la aado ama guryaha iska aadayo in la dareensiiyo ahmiyadda ee leedahay mogtahay jamaacada oo la xaadiro iyo fadliga laga helaayo salafka iyo saxaabada qofka jamaacaadka aan soo xaadirin waxay u yaqaaneen munaafiq munaafiqna waa la yaqaanaa soo maha waa urkagaal qof caloosha gaalka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha ay beegsanayso tambiih lumma wa taxdiiriha can aafaati lisaani wa khutuuratihi dadka in lagu baraarujiyo loogana digo dhibka uu leeyahay carabka carabka dhibka uu leeyahay iyo xumaha uu qofku usoo jiidi karo in lagu baraarujiyo iyo khatarta uu leeyahay waxaa ka mid a waxyaalaha ay beegsanayso xamlada muxaarabatu اlmukhadiraati wاlmunkaraati wa bayaani khatariha cala alumma in lala dagaalamo horena waa loola dagaalamo laakiin in lasii xoojiyo oo bulshada ka wada qayb qaataan dhammaanteen waxaa nahay shaqaalo diimeed adeegayaal diimeed ayaa nahay diinta ayaan u shaqaynaa ummadda marka in laga bara looga digo khatarta ay leedahay mukhadiraadka la soo disinayo wilaayadaadka dhexdooda khalkhal gelinaya amniga iyo wad- maxaa nabadgelyada in ummadda lalaga dagaalamo sidii hore loola dagaalamaya haddana lasii xoojiyo dadkana waxa waayaan ay xil iska saaraan qofka ku aafeysan looga naseexeeyo loo istaago iyo munkaraadka idina ummadda in looga digo haddii mogtahay munkar uu soo baxo waa dee sheekha haddaa ka sheekeynayay aahaarta ka dhalinaysa dunuubta iyo macaasida ilaahay laga gelaayo aahaarta ka dhalinaysa waxay saamaynaysaa dadka iyo bulshada iyo fardiga way saamaynay siaynan arrintaas ugu saamoobin marka ummadda in loogu digo qof kastana uu istaago khatarta ee leedahayna ummadda loo caddeeyo jazaakum allahu khayran waxyaalaha mugtay xamladan ee lagu qaadi doono waxaa ka mid ah inay dadka ka warqabaana laga rabo waxaa jira waxyaala la yihahdaa mamnuucaad hore loo mamnuucay waa wax sharci ilaahi subana tacaala uu mamnuucay waxna dee markii khatartooda iyo dhibkooda u batay ayaa mogtahay sharcigana mamnuuci uu noqonaya uu ka noqonaya xaggiisa bee-adii iyo mogtahay nooleyaashii iyo kulli hadday fasaadinayso sharcigana dee mogtahay waa xaaraantinimeeyey waxyaalaha mogtahay hadda ugu waaweyn oo la mamnuucay hore loo mamnuucay haddana dadka inay ka fogaadaan la rabo waxaa ka mid ah taleefanada waaweyn oo la isticmaalo oo khatarteeda leh dadkana waxa wayaan in badan ay og yihiin oo dadka isku sawiraan oo khataro badan mogtahay bulshada xaggeeda aan dareena aragnay horena loo arkay haddana meelaha qaar lagu arkay dadka qaar qarsanaayo arrintaas dadka ilaahayna ha uga baqaan waxa weyaan waxyaalaha la beegsanaayo oo la mamnuucay ee ka mid ah xamlada lagu beegsan doono dadkana waxa weyaan ha ogaadaan waxaa ka mid ah waxyaalaha la beegsan doono oo si horena loo mamnuucay loo ogaaday haddee sharcigan uu mamnuucay haddana aan ku hoshay ahdaafta xamlada ee tahay mukhadiraadka noocyadiisa kala duwan oo la istaa haddii kaniin noqon lahaa horena wilaayaadka mamnuucay u ahayan waa lala dagaalamaya laakiin inta ka harsan in macnaha jiridada loo siibo oo bulshada qeybtooda ay ka qaataan la dagaalankiisa ay qeyb ka noqdaan waxaa ka mid ah waxyaalaha markii dararkooda la ogaaday wilaayada hore u mamnuucday iyadana insha allah tacala ganacsadan looga digaayo oo maraq digaaga uu ka mid yahay in arrintaa iyadana insha allah tacala ay waxawayaan dadka ilmaam u yeeshaan waxaa ka mid ah waxyaalaha hore loo mamnuucay bacaha ka mid ah la isticmaalaayo markii la arkay bay-ada dhibka ay ku hayso iyo xoolaha saameynta ay ku yeelanayso iyo dhibaatada ay u geysanaysaa hore loo mamnuucay haddana insha allah tacaala meelaha ay ku dambeeyaan in la siibo oo bulshada waxa weyaan lagalaga dagaalamay aa la rabaa waxaa ka mid a waxyaalaha la beegsan doono oo mamnuucaadka ay ka mid yihiin dhararka anshaxumada ay ku qoran tahay waa aragtay anaa u malaynaa dharar badan oo anshaxumo ay ku qoran yihiin oo naloo keenaya ka mid ah waxaa ka mid a waxyaalaha la beegsan doono mamnuucaadka ah ashyaada ay ku buufsan yihiin astaanta gaalada iyo murtadiinta horena dee mamnuuceeda waa lala dagaalamaya laakiin si guud waxaa la rabaa waa xamlo dhammaan lagu wada qaadaya bulshada waxa waya inay iska fogeeyaan la rabo waxaa ka mid ah ashyaada laisku caddeeyo oo dadka qaar ay isticmaalaan ay ku aafeysiin horena dee wacyigelin badanoo looga sameeyey dararka iyo dhibaatada eladana hore loogu sheegay haddana insha alla tacaala xamalaada lagu qaadi doonaa iyadana bulshadana ha ka fogaato qeybna ha ka qaadato insha allahu tacaala maxaa yeelay ninka maanta nagu dhex qarinaayo tahay waxaanan mogtahay darar ummadda u keenaayo waa ogaada waa nin duulaanka ummadda lagu soo qaaday qeyb ka qaadanaya ogaada waxaa ka mid ah waxyaalaha khatarteeda leh horena loogu digiy hadda nafteeda lala dagaalamo oo mar kasta idaacadaha ka maqashaan ama meelaha maxaa weyaan suuqyada ku aragtaan alaabaha dhacay iibintooda alaabaha dhacay dadka ay ka ganacsanayaan meelaha qaar horena dadka waa loo sheegay waqtiyo badanna waa la siiyey ganacsadana dooraad badan waa lagu siiyey ragga ka shaqeeyana tababaraa loo siiyey marka arrintaa insha allahu tacaala inay u istaagaan ummaddan waxa weyan ay waxa weyan iska fogeeyaan weliba dadka ka ganacsanaya arrintaas inay ilahay uga baqaan waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu beegsan doono iibinta dharka khilaafsan sharciga waxyaalaha lagu beegsanaya ka mid ah dhar mugta sharciga ilahi subana tacaala khilaafsan ajis aan lagu labisanaynin haddee rag ahaan lahayeena waa laga helaa oo surwaal cawrada aan u asturaynaa dadka wiilasha qaar inay qaataan aa suuragal ah oo dhab ah waxa hadda ay u yaqaanaan hooy iga siib oo kaleeto oo dhalinyarada ay qaadanayaan gabdhaha xijaabada ku dhegan qaadanaayo wax badana insha allahu tacaala jiri doono insha allahu tacaala ummadda marka waxaa la rabaa inay arrintaas een, xogna ka haystaan laga wada qayb qaato insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran intaas ayaa la rabaa insha allahu tacaala ummadda inay ka warqabaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala xamlada hadda way bilaabatay si guud ee gobolka uga bilaabatay waxaynu kusoo socon doontaa insha allahu tacaala dadka saana loo kadinin wacyigelinaa bilaabanaysa insha allahu tacaala wixii muddo lena muddo waa la siin doonaa waxaa muddo lahayn insha allahu tacaala dadka hore dee hore sharciga u mamnuucina waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala marka aan ka waqeed qaadana insha allahu tacaala qof kastana waa mas-uul ogaada qof kasta waa mas-uul diintan faafinteeda iyo u shaqaynteeda iyo adeegeeda mas-uuliyada kaa saaran ogow mas-uuliyada naga wada saaran wax dad gaar ah ee mugta uu mas-uul ka yahay ma jiraan ummadaani waxa weyaan waxa la rabaa ummad nebi maxamed aan nahay waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga waxaa la rabaa in loo socyo la rabaa insha allahu tacaala waxaan insha allahu tacaala uga baxayaa intaas kelimaadka insha allahu tacaala ilaahay subxana wa taala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo ummaddeennana ilaahay subxana wa taala u baryayn uga baryaynaa inuu noo islaaxiyo oo kan xumaha ku dhex wado ee ummadda dhibka usoo jiidayna ilaahay subxana wa taala ha soo hanuuniyo ilaahay hidaaye ha siiyo jazaakum allahu khayran aan wada istaagno haddii aan odayaal noqon lahayn iyo culumo iyo iyo akhyaar iyo dadka madaarista iyo kulli aan u istaagna arrintan insha allah inaan wada dhaqaajino oo nin kastoo dhinaciisa waxa weyan uu ka hayo hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waa tahay markana codka aad maqli doontaan waa sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka hadal kooban oo uu kulankaasi ka jeediyey ayuu ku dheeraaday sifaadka laga doonayo qofka daaciga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله سبحانه وتعالى أمدا وحكو أماني أمده أصوص صاري أولنكو خير بنيين saddex tilmaamood ayaan khayrka ku gaarnay haddiina laga waayo khayriyada ma helayno haddii ay noo sugnaato khayrka alle subxaana wa tacaala no nagu sharfay ayaan helaynaa midda koowaad waxaa weeye alamru bilmacruufi macruufna waa wixii sharcigu wanaag ku sheegay qof kastoo muslima inuu wanaagga dadka faro inta uu ka yaqaano arrinka labaad munkarka in la reebo munkarkana waa wixii shareecadu nahiyisay qof walbana tabartiisu intay tahay inuu ku reebo alle keligii in la rumeeyo loo shariig yeelin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin ummadaha kuway u khayr badnay alla soo saaray ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar wanaagaad faraysaan xumaantaad reebaydaya wa tu'minuuna billaah alle keligii baad rumaynaysaan uma shariig yeelaysaan markaasaa alla wuxuu tilmaamay ahlulkitaabkii in ay ka tageen wanaaggii alla faray walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum alle wuxuu yidhi hadday rumayn lahaayeen ahlukitaabku alle rumayn lahaayeen oy wanaagga fari lahaayeen xumaanta reebi lahaayeen iyagay u wanaag badnaan lahayd minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun inta ka soo islaamtay ee nebi maxamed rumaysa alla wuxuu sheegay inay wax yar yihiin badankooduna faasiqiin bay ahayd haddii marka ummaddu khayriyada alla ku tilmaamay dad baa waxay gaar u qaadanayaan sharafkaas alle wuxuu yidhi waa in ummadda laga dhex helaa jamaaco u taagan ilaahay diinkiisa inay dadka barto inay wanaagga farto xumaantana reebto alle wuxuu tilmaamay ruuxa dacwada isu taagaya ee ummadda dhexgelaya saddex tilmaamood buu alla ku tilmaamay tilmaanta koowaad calaa cilmin inuu yahay waxa uu sheegayo inuu yaqaano ma aha inuu cilmi badan uu xambaarsan yahay laakiin qadiyada uu ka hadlaayo inuu cilmi u leeyahay dacwa la qaadayaa laisu taagi doonaa waxaan dadka u sheegaynaa waa inaan aqoon u leenahay arrinka labaad waa inaan ludfi iyo naxariis iyo turid ay ku jirtaa dacwada waa in rasuulka looga daydaa dacwada alla wuxuu ku tilmaamay inuu haa mid mu'miniinta u dabacsan faqaala tacaala fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lam faduu min xawlik naxariis alle sababteeda ayaad ugu dabacsanaatay haddaad ahaan lahayd min qalbi adag way kaa kala yaaci lahaayeen ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa alla turiduu jecel yahay isna waa turaa alle subxaanahu wa tacaala taana waa ninka daaciga ah tilmaantiisa wey tilmaanta dambe u dambaysaa waxaa weeye anlaa yukhaalifa mima ya'mur inuusan khilaafin waxa uu isagu dadku farayo waa inuu marka uu dacwada aadayo waxa uu sheegayo salaada ha la tukado wakhtigeeda ha lagu tukado hadduu gurigiisa ku tukado ay dadku ogaadaan dacwadiisa ma soconayso jihaadka aan galno gaalada aan la dagaalno hadduu isaga geli waayo dadka warkiisa alla ma gelinayo imaam ibnuqayim wuxuu yihi raximah allahu tacaala ninka daaciga ah ee wuxuu sheegaya khilaafsan wuxuu la mid yahay buu yidhi nin markuu hadlayo nin baa dhinaciisa taagan isaga uma jeedo laakiin dadku way arkayaan ilaahay ha laga cabsado salaada jamaacada ha lagu soo tukado sadaqadan hadda la bixinaya ha lala baxo jihaadka ha la aado nin baa agtiisa joogo isaga uma jeedo laakiin dadkoo dhan baa u jeeda markaa farti ku taagaya maha dadko bas calaamad isagoosan u maqal beesada ma bixinayo salaada gurigoo ku tukada ninkaa ma garanaysaa manhu shaydaan miya ya munaafiq miya ninkaa daba taagan ninkaa waxaa dadka la hadlaya oo ag taagan camalkiisii xumaa wey ma fahamteen warkaa dadku maxay u jeedaan qowlkiisii inuu iskhilaafsan yahay camalkiisii camalkiisii ag taagan markuu yidhaahdo sadaqada ha la bixiyo dadka qulubtooda waxay leeyihiin isaga mau bixiyo imaam ibnu qayim wuxuu yihi nin kastoo qowlkiisa khilaafa isagaa isbeeninayo markaasaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun doqon buu ilahay ku tilmaamay ninka inta dadka wax u sheega wuxuu sheegaya isaga kuma khilaafaya wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can in uriidu ila alislaaxa ma istatactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wacalayhi unib waxaa la rabaa qofku wuxuu sheegay inuu ku camal intaasi kadib waxaa hadallo ka kooban munaasabaddaasi ka jeediyey qaar ka mida waxgaradkii iyo sidoo kale ganacsatadii kulanka ka soo qayb gashay xaqiiqdii kulankan maanta aan halkan ku kulannay looga tashanayo horumarinayo dacwada xaqiiqdii dadka mushaarikiintoo ka soo qaybgalay aan ahay aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in dadka muslimiinta ah dadka maanta aan dhexdooda ku jirno dadka aan la joogno walaaluhu sida ay sheegeen cadowga xabadda nagu dhufanayo waxaa nooga daran aqlaaq ahaan waxyaalaha uuna soo dhexgeliyey noo keenay marka sidaa darteed inaan maanta iskaalmaysanno dacwadan shala wadnay horumarinno dacwadaasi meel walba aan geyno xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay taasuu siduu sheegay sheekeenna macnaha sheekh fu-aad ilaahay uuna amray kuna ammaananahay ou yidhi alleh kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar waxaad tihiin haddaad tihiin ummatu muxamed ummadaha kuwa ugu khayrka badan waxaana ku noqonnay in aan isfarayno macruufka iskana reebayno munkarka aan iska reebayno sidaa darteed maanta wadatashiga gobolka shabeellaha hoose dacwadaas oo ka bilaabatay maadaama aan ka mid ahay mushaarikiinta aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa waxaana leeyahay weliba naf iyo maalba arrinkaasi waan gelinaynaa waayo waa arrin alla uu nagu waajibiyey dacwadaas dadka muslimiinta inaan gaarsiino haddii ay tahay magaalooyinka iyo guryaha ayaan gelinaynaa haddii ay tahay baadiyaha ayaan aadaynaa arrinkaasi aad baan ugu faraxsannahay ayagoo awalba dadka muslimiinta ay u taagnaayeen hadday joogaan baadiyo iyo hadday joogaan magaalo in dacwadii la guto haddana dacwadaasi inaan dardar gelinno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa naf iyo maalna waan u hurayaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walaalayaal waxaan leeyahay qof walbow diinta waxaad ku leedahay kaalin qofaad ku hadlaynaysa ma laha maanta walaayadan waalli baa waalli ka ah haddaan iraahdo oon iska seexdo sax miya maya degmadaa nin baa waalli ka haddaan ira sax maa masaajidkaa nin baa qadiib ka ah ama ka ah mataqaana mawaacid haddaan idhaahdo sax ma aha haddaan shaqo kasta ninkii lahay loo daayo lala qaban ma sax baa walaalayaal waxa sax ah in nin kasta oo naga mid ah howsha uu haayo lagu caawiyo oo ah in laysu kaalmaysa diinta watacaawanu cala albiri wataqwaa ay tahay waxaan leenahay annaga wax badanaan soo aragnay waxaan laysu kaalmaysan oon qofka ugu yaraan uurka haddaadan gacanta wax ka qaban karin uurka ugu ducee ilaah u fuday waaligayga shaqadiisa ilaah walaalkay ilaah xisbada u fuday shaqada ugu yaraan ilaah u fudeed u ducee shaqo kastoo la qabanayaahi af iyo uur iyo adin ayaa laga qabtaa aad adinka ka qabanayso adinka ka shaqaynayso socotid inaad afka ka hadlaysid inaad uurka ka ducaynaysid saddexdaas haddii lagaa waayo qalf waa faad tahay waxaa tahay ma laha waxaan leenahay dacwadan hadda mataqaanaa macruuf oo la faro dadka in munkarkoo laga reebo waa dacwo qadaami rasuulkeena alai salatu ka soo bilaabatay ilaa hadda socota waana dacwo uu ilaahay ku amray oo ku adoonsanayo addoomankiisa min rasuul ilaa mataqaanaa maskiin cilmi uu ilaahay ku adoonsaday sidaas awgeed waxaa la rabaa in qofka wax qabanaya aad la jirto qofku waa xishoonaya ama waa baqaya lacag laga soo qad nin baa yidhi waryaa qashinka maxaa meesha ugu daadinaysaa nin baa wuxuu leeyahay waryaa gabar yaa sagaaji gabar si qalad u socota nin baa nin si qalad u hadlaya ama si qalad u libisan la hadlaya waa ku soo jeestay wuxuu yidhi waryaa aniga qaladkayga saxdayya maxaa kaa gale haddaan la helin jamaacad tira waryaa dab daranta waa lagu sixi karaa noo haddaanaan dhihin dhammaanteen ninku ninkii dhow isaga celinaya waa iska- en- en- mana ka- mana- mana- mana ka hebaysanaayo waxaan rabaa walaalayaalow shaqadan macruufka dadka la farayo munkarka in laga reebayo dhammaanteen ma naga go-an tahay dhammaanteen ma naga go-an tahay hadday naga go-an tahay magaaladeenna ayay ka jirtaa macruuf in laysfaro munkar in layska reebo runtaa idin sheegayahay haddaan lagu dhiirin arrintaasna waxa weeyaan oo dadka qaaskoo hadda noo qabta keliya aan u dayno ma soconayso bixasbi intaad munkar aad aragtay aad ka jeesato oo aad xoogaa ka xishooto birina waa kugu labalaabmaya saa dambe waa kugu saddexlaabmaya saa kuwa ilaa aad aragto dadkii o dhan oo kula yaabaya markaad dadka wax farayso waxna ka reebayso ummadda oo kula yaabaya orahan mu iska aamusa lagu yiraahdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayr oo dhan wanaag oo dhan ilaahay tabaaraka watacaala ajar ha ka siiya culimmadaa dhammayday inuu harsiyaha uma malayo waxaan keliyaha raba inaan ku daro maadaamaa laga hadlaayo tarbiyat alowlaad iyo hagaajin isla xid waxaan isleeyahay hal qodob oo in badanna aan aan kaliga isweydiiyo aan isleeyahay aas-aas amay u tahay hagaajinta hadday buyuudda naqato guryaha hadday owlaadda naqato hadday mujtamaca naqato hadday waddanka o dhan naqato aan isleeyahay amay asaas u tahay markaa qur-aanka fiiriso ama axaadiista nabiga fiiriso calayhi salaatu wasalaam oo aad ka fahmaysaba inay ayada asaas u tahay maxay tahay marka waa alxalaal waa waracnimo maxaa yeelay nabiga sal alla alay wasalam wuxuu ka sheekeeyey ninkii safarka ahaa ee safarka uu ku dheeraaday kabacdina ilaahay tabaaraka watacaala gacmaha u taagtay nabiga sal lay slam wuxuu sheegay ninkaa ducadiisa inaan laga aqbalin wuxuu ku ciladeeyey ama uu nabiga ku duray saddex shay cabidiisa marka uu dhashay waxaa la siiyey inay xaaraan ahaayeen waxa uu libisayahana xaaraan ay yihiin waxa uu hadda cunayana xaaraan ay tahay sidee looga aqbalaya wuri marka ducadiisa marka waxaan raba keliya inaan ku daro qof walbow waxay taagan tahay madaxaaga uu meeraxa ku doobo qof walbow asaga ha isku noqdo ninkii siliib cabdi iyo macsare isku qasaayo adiga isu noqo ninkii xoolo ummad ka dhexeeda hayana adiga isu noqo kii ummad wax ka ciibi hayana shamidegadaayo adiga isku noqo qof walba asaga inuu isu noqdo aan hortan booli lahaa haddii arrinkaa la helo waxaan isleeyahay hagaagid waa la helaa maxaa yeelay qofka haddii salaadda uu tukado waxa uu libisayahana xalaal ay yihiin salaadii sharuuddeedii arkaanteedii iyo waajibaadkeedii uu la yimaado dahaaradeedii iyo weysadeedii uu la yimaado waxay u badan tahay ilahay tabaaraka watacaala inuu ka aqbala majliskan sharafta badan ayadoo loogu tashanayo haddana aayaheenna diinta inaan ummaddeenna gaarsiinno haddaan nahay culimmadii iyo haddaan nahay nuqabadii iyo maamulka si guud ahaan aad iyo aadaan ugu faraxsan nahay maxaa yeelo wax la hormariyo wax ka fiican ma jiraan diinta islaamka in la hormariyo dadkan la baro Eh, waaliga khayr allaha sii waxyaalaha noola hadlo oo hadda halkaan nooga sheeg waxaa ka mid ahaa mukhaadaraadka iyo waxyaalaha maanka dooriyo iyo waxyaalaha dhaqan dhaqamada oo gaalada laga soo minguuriyey iyo aad iyo aad inaad hadda ugu soo bateen xaqiiqatan waanay kala daran yihiin hadda meelaha magaalooyinka walaayaadka ka taliyaan ee markaasoo xisbidii iyo nidaamkii idaaradii ay ay ka jirto xoogo waxaan isleeyahay waa fiican tahay laakiin meelaha markaa aada baadiye oo kaleeto iyo tuulooyinkii markaas ay joogeen walaayada oo xisbo u joogeen waxaad arkaysaa dhallinyaradoo fooda u go-on macawiistii amba markaas surwaaladii la wato oo dhulka lagu jiidaayo markaas bahalkaan la leeyahay kaniinigan oo hadeertaan islaamka baabi'iyo oo dadkan lagu fasaadiyey oo karaamadoo la yidhaahdo iyo tubaakada xataa waxaa la sheegaya xashiish lagu soo geliyo
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا قائلا